أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaaraya ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah mar kale kooxda riddada iyo taageerayaasheeda oo muujinaya walaaca ay ka qabaan in mujaahidiinta al-shabaab ay dalka la wareegaan marka ay ciidamada kufaarta afrikaanta ka baxaan goobaha ay duulaanka kaga sugan yihiin gobollada dalka walaacan maxaa xilligan sii xoojiyey mas-uuliyiin riddada ka tirsanaa oo qiraya awoodda shabaabulmujaahidiin ayaad caawa faafreebka ku dhegaysan doontaan qodobadeenna kale waxaa ka mid ah wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose oo soo bandhigtay majmuucad taa'ibiin ah oo ka soo gooftay safka cadowga qulqulka toobadkeenayaasha oo ku soo kordhaya wilaayaadka islaamiga ah waraysiyo aan idinkaga henna taa'ibiinta ayaad barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale faafreebka caawa waxaan ku soo qaadan doonnaa dadka ku dhintay dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda dalka kenya oo sii kordhaya iyo shacabka kenya oo dalbanaya inuu iscasilo wiliyam ruutu dagaalada ka socda suudaan oo saamayn ku yeeshay nolosha malaayiin dan yar ah iyo xasuuqyo dadkaasi ka dhan ah oo la soo wariyey xaaladihii ugu dembeeyey ee filistiin iyo xubintii iyo hadallahaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin suhayba cabdulaahi iyo maahir maxamed ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisaba aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka وانشر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaannu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan oo xiise badan hase yeeshee caawa barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa mar kale kooxda riddada iyo taageerayaasheeda ayaa muujinaya walaaca ay ka qabaan in mujaahidiinta al-shabaab ay dalka la wareegaan marka ay isaga baxaan ciidamada afrikaanta ee duulaanka ku haysta qaybo ka mida gobollada dalka haddaba walaacan maxaa xilligan sii xoojiyey mas-uuliyiin ka tirsanaa riddada oo arrimahaasi qiraya waxaan ku soo gudbin doonnaa warbixintan oo uu soo jeedinayo walaalkeen bashiir muxiyidiin abu ayman mustaqbalka kooxda riddada soomaaliya ayaa haadaan ka sii dhacaya kadib markii uu kufriga caalamiga ah bilaabay inuu dhimo ciidamadiisa caloosha dushaqaystayaasha ah ee soomaaliya ka dagaalamayay wax ka badan toddoba iyo toban sannadood oo xiriir ah waxaa aad u kordhay hadalhaynta ku aadan sida uu noqon doono masiirka kooxda riddada marka dhammaadka sannadkan lasoo afjaro howlgallada kufaarta afrikaanta ee loo yaqaan atmis islamarkaana dalka laga saaro inta badan ciidamada siliibiyiinta maxaafisha caalamiga ah doodaha siyaasadda kulammada iyo falanqaynta warbaahinta gudaha iyo dibadda waxaa qabsaday su'aasha ah sidee noqon doonaa xaalka soomaaliya kadib bixitaanka atmis doodahan waxaa sii xoojiyey guuldarooyinkii isxilxigay ee maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaaray saaxaadka jihaadka geeska afrika iyo awoodda shabaabulmujaahidiin oo sii lixaadsanaysa falanqeeyayaasha sida aadka ula socda arrimaha jihaadiyiinta ayaa carabka ku celceliyey in wax la mid ah musiibadii siliibiyiinta ku gaartay afghanistaan ay soomaaliya ka soo socoto maraakiis daraasaad ayaa iyana muujiyey in shabaabulmujaahidiin ay xajisatay awooddeeda ciidan midda siyaasadeed iyo dhaqaale ay ku leedahay mandiqadda arrinkaas oo sar u sii qaaday welwelka ay gaalada iyo dabliifyadu ay ka qabaan in mujaahidiintu ay dalkala wareegaan markay ciidamada shisheeye ay dibjeediyaan xamlad dagaaleedkii ay kooxda riddada laba sano ka hor ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ayaan waxba ka bedelin saaxada arrinkaas oo keena in maleeshiyaadkii murtadiinta ee muddo sannadaha la carbinayay ay ku burburaan weeraradii cagmarinta ahaa guulo aan dhulka oolin balse warbaahinta ay soo marinayeen madaxda kooxda riddada ayaa noqday kuwa aan wax ka soo qaad lahayn oo aan xisaabta ugu jirin falanqeeyaasha iyo xitaa kuwa cadowga ah ee walaaca muujinaya telefishinka aljaziira qaybtiisa ingilishka ayaa barnaamijkiisa inside story wuxuu isdultaag ku sameeyey qoobgariirka ay gaaladu ka qabaan xaaladda soomaaliya kadib bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta ee atmis loo yaqaan maxamed hiir mooge oo soo noqday la taliyaha dhanka warfaafinta madaxweynaha kooxda riddada oo ka mid ahaa dadkii dooda lagu martiqaaday ayaa sheegay in ciidamada kufaarta afrikaanta aysan waxba u qaban murtadiinta ayna toddoba iyo tobankii sano ay soomaaliya joogeen lagu bixiyey lacago balaayin dollar ah wuxuu ka shanqariyey in joogitaanka quwadaha shisheeye aysan waxba ka bedelin awoodda mujaahidiinta al-shabaab taasi beddelkeedna la dhihi karo waxayba heleen dagaalyahanno iyo kawaadir muhiim ah Well, I mean, um, a more important question is uh, the AU peacekeeping force, which has been in the country for 17 years, effectively making it.
su-aasha muhiimka ah ee la isweydiinayo waa in ciidamada afrikaanta oo dalka joogay muddo toddobiyo toban sano ah taasoo ka dhigaysa howlgalkii ugu wakhtiga dheeraa ee ururka midowda afrika aysan qabanin wax weyn oo la taaban karo waxa su-aasha laga keenaya ayaa ah waxa ay soo kordhiyeen ciidamadaas toddobiyo tobanka sanno dalka joogay laguna bixiyey balaayiinta dollar xilli kala bar dalka soomaaliya ay weli maamulaan al-shabaab
baarayaasha iyo falanqeeyaasha ayaa isku raacsan in dagaalka ay reer galbeedku uga jiraan soomaaliya oo ay u wakiisheen caloosha dushaqaystayaal afrikaan ah uu yahay mid madhalays ah oo gabay ahdaaftiisii ugu muhiimsanaa sida in la tirtiro awoodda jihaadiga ah kadibna dalka oo dhan lagu faafiyo maamulada dimuqraadiga kufriga ah shareecada raxmaankana laga manciyo shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah dhawaaqyada soo yeeraya ee saadaalinaya in mujaahidiintu ay la wareegi doonaan dalka goor aan fogeen waxay aad uga caraysiinayaan madaxda kooxda riddada oo layaaban sida loo qaadan waayey beentii ay sannadadii lasoo dhaafay gudaha iyo dibadda u suuqgeynayeen taasi oo ahayd al-shabaab waa ay dhammaadeen waa qiso hore oo laga sheekeeyo ninka beenaalaha ah ee dacaayaddaas afuufayey waa bilaashxiytaha murtadka ah xasan gurgurte isaga ayaana hadda ka mid ah kuwa ku dabaqsan rucbiga ku soo wajahan aan karno aan ku dhiiranno aan hore u soconno cabsigelinta balaayaa dhacayso waa la kala daadanaa dalkaa kala tegayo ummaddaa inta ku hoogay reer hebelaa xagga ka boodayo xagga ka dhacaya ma ma jirto dalkuna ma dumayo wax dhacayana ma jiraan horaa u soconaynaa dowladnimadaan kusii soconaynaa qaanuun iyo nidaam iyo dowladaan yeelanaynaa marka kuwa aan u bixinay kuwii yowmulqiyaamaha yaynana nacabsigelin yaynana nacabsigelin cabsidu waa faktarka ama cunsurka ugu weyn oo guuldarrada keena waxaa loogu yeero qaramada midoobey ayaa bishii lasoo dhaafay sheegtay in weerarada jihaadiga ah ee shabaabul mujaahidiin ay sii kordhiyeen ayna halis gelinayaan maamulada maxalliga ah oo ay ula jeedo murtadiinta james iswan iyo maxamed amiin sweyf oo midowda afrika iyo qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ayaa labadaba golaha ammaanka ka hor caddeeyey in waxa la filan karo iyo waxa saaxada yaala ay kala duwan yihiin marka la gaaro bisha sebteembar ee sannadkan ayaa la filayaa in ciidamada atmis lagu soo koobo toban kun lix boqol lix iyo labaatan askari halka dhammaadka labada kun afar iyo labaatanka la soo gebagabayn doono howlgalka afrikaanta soomaaliya oo noqonaya midkii ugu wakhtiga dheeraa uguna fashilka weynaa la taliyihii hore ee madaxweynaha kooxda riddada ayaa mar kale sheegaya in ifafaalaha muuqda aysan wanaag ugu bishaaraynaynin gaalada caalamka iyo dabaliifyada soomaalida ayna shabaabul mujaahidiin talada dalka u sii dhowaanayso wuxuu meesha ka saaray sheegashooyinkii ka imaanayay villa soomaaliya oo ahaa in la wiiqay mujaahidiinta islamarkaana ay dhistay ciidan awood u leh inay beddelaan kuwa afrikaanta ee atmis I think it, it's, it's, no, it's not a secret that Shabab is very strong in the country. I mean, there's been talk that they're, they're getting weakened and that security is improving, and that's true for most of the major cities.
waa wax la wada og yahay in al-shabaab ay aad ugu xoogan yihiin soomaaliya waxaa jiray himilo ah in kooxda awooddeeda la wiiqo ammaanka waddankana uu soo hagaago balse ururku weli wuxuu maamulaa kalabar waddanka gaar ahaan dhulka magaalooyinka ku xeeran taasoo awood u siinaysa inay si sahlan u go'doomiyaan magaalooyinka waaweyn sidaba ay horay u sameeyeen waa ururka ugu awoodda badan uguna hodansan qaaradda afrika waxayna ku xiran yihiin alqaacida arrimahaasi oo dhammi waa xaqiiqo dowladdu muddo hadda laga joogo laba sannadood waxay qaadeed duulaan ay ku qabsatay qaybo ka mid ah dhulka baadiyaha ah balse dowladdu ma laha awood ay dhulkaasi ku sii haysan lahayd sidaa daraaddeed al-shabaab waa urur awood badan But then again, the government doesn't have the capacity to hold these areas. So uh, it's, it's, Al-Shabaab is strong.
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta oo aan ku soo gudbinno dhacdooyinka ugu waaweyn ee gudaha dalka iyo dibaddiisa waxaa soo jeedinaya walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka barta waxaa caawa lagu faafiyey xogta weerar qaraxa oo caawa ciidamada mujaahidiintu ay ku weerareen fariisiin maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin degmada diinsoor waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay afar askari oo murtadiin ah inahaas ayaana ugu muhiimsan barta barnaamijka faafareebka wararka ee aaladda telegaraamka markan waxaan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa dadka ku dhintay rabshadaha kenya oo sii kordhay iyo dibadbaxayaasha oo codsaday in uu is-casilo william ruto waddanka kenya waxaa dib uga bilowday dibadbaxyo hor leh kuwaas oo ka dhanaa xukuumadda uu madaxda ka yahay william ruto malaayiin qof oo kenyaan ah oo u badan dhallinyaro ayaa isku soo baxyo ballaaran ka dhigaya magaalooyinka waaweyn ee kenya sida nairobi iyo mombasa hay-adda saliibka gaduudan ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay ku sheegtay in dhimashada ka dhalatay rabshadaha u dhexeeya ciidanka booliska iyo shacabka caraysan ay gaartay soddon iyo sagaal qof halka in ka badan saddex boqol oo ruuxna cisbitaalada la dhigay magaalada caasimadda ah ee nairobi waa meesha ugu daran ee ay dibadbaxyada rabshadaha wata ka dhacayaan afhayeen u hadlay rabshadwadayaasha ayaa sheegay in aysan ku qanacsanayn wax kabeddelka qaanuunka canshuuraha balse ay doonayaan in uu is-casilo madaxweynaha kenya islamarkaana la iclaamiyo doorasho cusub haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo markan waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa ciidanka etoobiya oo lagu eedeeyey xasuuqyo ka dhacay amhara ciidamada ammaanka ee dowladda xabashida etoobiya ayaa lagu eedeeyey in ay geysteen weeraro ballaaran oo ka dhanaa dadka rayidka sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda human rights watch ee sheegata inay u doodo xuquuqda aadanaha warbixinta hay-adda oo ah mid aad u dheer kana kooban lixdan iyo lix bog ayaa diiradda lagu saaray dhinac ka mid a xasuuqyada ay ku kacayaan ciidanka federaaliga ee dowladda itoobiya ee ka socda gobolka xamaarada ee dhaca waqooyiga itoobiya hay-addu waxay sheegtay inay soo diiwaan gelisay dembiyo dagaal oo ay ku kaceen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda iyo maleeshiya taabacsan kuwaas oo siyaabo kala duwan u beegsaday shaqaalaha caafimaadka xarumaha caafimaad iyo sidoo kale gaadiidka dadweynaha warbixintu waxay sidoo kale soo bandhigtay ilaa saddex iyo toban magaalo oo ciidamada ammaanka ee dowladda xabashida iyo maleeshiyada taabacsan ay xasuuqyo ka geysteen tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhexeeya ciidamada federaalka itoobiya iyo maleeshiyaadka axmaarada ee loo yaqaan fano bishii agoosto kii ciidamada federaaliga ah ee itoobiya ee ku howlgala isla xisaabtan la-aanta waxay indhaha tireen dadka rayidka ah iyaga oo weeraray xarumaha caafimaadka ee bixiya daryeelka aadka loogu baahan yahay waxaa sidaasi tiri letitia beder agaasima ku-xigeenka afrika u qaabilsan hay-adda human rights watch ilaa inta ay dowladdu dareemayso cadaadis xoogga saaraya in lagula xisaabtamo xadgudubka ay geysanayso xasuuqyada noocan oo kale ah waxay u badan tahay inay sii socdaan ay sii raacisay human rights watch waxay sheegtay inay ogaatay in ciidamada federaaliga ah ee itoobiya ay halis geliyeen oo ay carqaladeeyeen shaqada cisbitaalada ciidanka ammaanku waxay garaacis xirxirid iyo cabsigelin isugu dareen xirfadlayaasha caafimaadka ee ku howlan daryeelka dadka dhaawaca ah iyo kuwa xanuunsan oo ay ku jiraan dagaalyahano fano ah ciidamada ammaanka dowladda xabashida ayaa sidoo kale weeraray ambalaasyada iyo gaadiidka caafimaad waxayna farageliyeen helidda gargaarka bani aadannimo waxayna u diideen shacabka axmaarada ah xuquuqdooda caafimaad ayaa la raaciyey warbixinta hay-ad gaaleedkaasi haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay daabacday warbixino kala duwan haddii aan mid ka mid ah soo qabanno warbixinada ku daabacan ee mareegta wakaaladda wararka ee shahaada waxay ka hadlaysaa dagaalka suudaan maleeshiyaadka dacmusariic ayaa geysanaya gabodfallo ka dhan ah dadka rayidka ah maleeshiyaadkan ayaa xabsiyo qarsoodi ah oo ay leeyihiin waxaa ku jira boqolaal suudaaniyiin ah oo ay u geysanayaan tacdiib daran ciidanka suudaan ayaa iyagana sidoo kale geysanaya gabodfallo ka dhan ah dadka rayidka aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa aad hadalhayn uga dhaliyey baraha bulshada muuqaal ay faafiyeen kooxaha muqaawamada filistiin kaasi oo lagu soo bandhigay weeraro qarxyo ah oo lala beegsaday taangiyada ciidanka yahuudda muuqaalka ayaa waxaa ka soo muuqanaya laba dagaalyahan oo ka tirsan muqaawamada oo bambooyin qarxyo ah saaraya gaadiidka taangiyada gumaystaha ee loo yaqaan mirkaafaha dagaalyahanada ayaa si nabad ah goobta uga baxsaday waxaana qarxaya taangiga yahuudda muuqaalkan ayaa si aad ah u qabsaday warbaahinta qeybaheeda kala duwan waxayna dadka si gaar ah uga warcelinayeen geesinimada iyo dhiiranaanta dagaalyahanada reer filistiin xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلو نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان القرآن ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى خاهلا يستوب لحن النصر في الأسماع سحرا خاهلا يستوب لحن النصر في الأسماع سحرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda oo qayb uu ka yahay laba iyo toban taa'ibin ah oo la soo bandhigay balse markan waxaan idiin soo gudbin doonnaa xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha cadowtooyo ee ku socda magaalada khaza iyo howlgalka duufaanta alaqsa wararkii ugu dambeeyey ee filistiin suhayb ayaa nala socodsiinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad soomaali maalinkii laba boqol toddobaatan iyo koowaad ayay socdaan dagaalada u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda iyadoo dhanka kale faysalow diyaaradaha dagaalka yuhuuddu ay geysanayaan xasuuqyo ka dhanaa shacabka reer filistiin xaafado kala duwan oo ka tirsan waqooyiga iyo bartamaha qidaaca khaza ayay maanta diyaaradahu cadowga duqeeyeen dhimashaduna waa siddeed iyo labaatan ruux halka dhaawacu uu yahay boqol shan iyo labaatan kale sida ay ka dhawaajisay waaxda caafimaadka ee magaalada khaza sidoo kale faysalo waaxda caafimaadka khaza waxa ay sheegeen in xaalad halis ah ay ka jirto cisbitaalka naasir kadib markii uu gabaabsi noqday gaaska boqolaal ka mid ah dhaawacyada cisbitaalkaasi ku jira ayaana xaaladooda laga diirinaya sidoo kale faysalow arrimaha layaabka leh ee maanta khaza laga soo diiwaangeliyey waxaa ka mid ah in mandiqada tallo suldaan ee dhacda galbeedka magaalada rafax ay dhakhaatiirtu ka soo daabuleen dad ku dhaawacmay duqaymo halkaasi ka dhacay muddo haatan laga joogo laba iyo labaatan maalin oo xidhiir ah dhinaca dagaalada markaan eegno xaafadda xayi shujaaciyah ee magaalada khaza kooxaha muqaawamadu waxay weli ka dhigayaan wacdaro dagaal halkaas ay ku hortaagan yihiin ciidanka sahaayinada kooxaha muqaawamada ayaa weerar jidgal ah u dhigay ciidamada yuhuudda gurmad ahaa oo ku socdaalayay qaybo ka mid ah xaafaddaasi waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimashay dhaawac diyaaradaha helikobtarka yuhuudda ayaana halkaasi ku soo degay oo daabulay bakhtiyada iyo dhaawacyada sidoo kale faysalow weeraro duqeymo ah ayay xayu shujaaciyaha ka fuliyeen muqaawamada isla maanta dhankeeda warbaahinta muqaawamadu waxa ay faafisay muuqaal lagu soo bandhigay askar ka tirsan ciidanka yuhuudda oo lagu qarxinayo guri ay ka dhigteen dhufays oo ku yaala isla xaafadda xayu shujaaciya wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda filistiinne halkaas ayaan ku hakinaynaa عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يستوب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يستوب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag dhegaystayaal markanna wilaayada jubbada hoose wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay laba-iyo toban askari oo toobadkeenayaal ah kuwaas oo ka soo goostay safka murtadiinta askartan oo towxiidka lagu qabtay deegaan ka tirsan jubbada hoose ayaa kow iyo toban ka mid ah waxay ka soo tageen maleeshiyaadka murtadiinta jubbaland ee dhowaan gaaray deegaanka buulaxaaji iyadoo askariga kale ee labiyo tobanaadna uu ka yimid maleeshiyaadka booliska axmed madoobe ee magaalada kismaayo haddaba askartan faraha badan markii toobada loo qabtay kadib waxaa waraysigan la yeeshay bashiir muxyidiin abu ayman أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله magacayga waxaa waaye cabdi macalin mursal oo ka tirsanayay eh, ciidamada fidaayo oo maxaa ahayd jubbaland ayaan ka tirsanayay eh, wili daraawiishta waxaana kasoo tegay bulo xaaji En maanta waxaan la joogaa muslimiinta mujaahidiintaan la joogaa si muhiim ah oo muhiim oo maxaa ahayd farxadda ay soo dhaweeyeen ilaahay aan u toobad keenana marka alxamdulilah iyagan si fiican ay soo dhaweeyeen walaalahay waa kaasoo maanta meeshaan ku suganaya alxamdulilah cabdi halkee ayaad ka raacday ciidankan daraawiishta riddada ee jubbaland waxaan ka raacay kismaayo waxaana ka imaan markii hore reer kenya ahaa kenyaan kasoo tagay marka kenyaan joogan taleefon isku soo hagnay kolkii dambe gaaraan soo raacay kismaayo ugu imaadeen maxaa lagu sheegay markaa ku biirisay markaan ku biirayay lacag baa lii sheegay oo marka dadka dhalin- dhallinyaraas ka ah oo lacagtan iska jecel marka lacag baa lii sheegay lacagta lii sheegay waan waayay oo marka wax rafaad rafaad baan arkay lacagtii maaha anaaba halas ku halas ku sigtayba habdhaqanka ciidanka aad la joogta ka waran dhaqankooda soo ahaa dhaqankooda wuxuu ahaa horta horta diin ilaahay laisma fara oo khayr laisma fara shar mooyaan khayr waxaa laisma laiskuma sheeg een markay saas ay tahay ninka markuu ku caynaya oo is caynaysaan diintaada innaga inuu dhaha mooyaan waxa ay tan fiican kuma sheegay iska daa markaa ku dhahda odaad salaada la tugdo waxaad markaad u dhahdaan waa lagu xanaayay oo salaada al-shacaab in hataa lagu qaadanaba salaada la tugdo haddaad dhahdaan waa kaa waa gartay ka waran intaa meesha joogtay ee aad ka tirsanayd ciidankan jubbaland ee mujaahidiinta weeraro cagmarin ah oo meelo badan ay qaadeen ee ma maqashaan weeraradaasi haa haa waa maaran facebook iyo waan ka aragni weerar badan waan aragni oo waxawaayaabaan waa arkay waxaa ka mid ah dad laqa qabtay oo cawaaday iyo dad oo maaragtay dhintay oo facebook lasoo dhigayaan arkay taas waxaa kaaga daran markii nala gaay buulahaaja oo aan buulahaajan tagnay geedihii meeshay ku yaalee baa lashaab noqo noqdayba habeenkii anaga ab islaaynayba habeenkaan tagnay habeenkii habeenkiiaan tagnay habeenkii koowaad habeenkii labaad anaga ab islaaynayba geedihii unba lashaab noqo noqday anaa islaayni waxaa iska dilnima afar qof ee todoba qofna waa dhaawacantay marka meesha meel lagu istaagi kara maa dadka cabsi ninka liga cabsi waa iskiga celi kara ilaahay dartiis wax waa iskiga celi karta laakiin cabsi iyo dhul iyo lacag iyo wax iskima celi karta
Waa gartay. Ee, cabdi intaa baraha bulshada ku jirtay ee aad arkaysay weerarada weerarada adiga si qaas ah saameynta kugu yeeshay maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa weerarkii igu darnaa aan yaabay oo aan tiktok facebook aan ka arkay kii janaac cabdalaan arkay aan toos u arkay kaas markaan arkay oo mujaahidiin san yeelay aan arkay aan nafta argacay wax waran oo meesha inaan meel lagu jiri karin ay tahay ayaan ogaaday waa kaa waa gartay hadda maxaa la timid hadda waxaan la imid qoray iyo qore aka iyo booshkiis ayaan la imid waan lacag baa liiga siiyey waa kaasoo lacagtayna waan qaatay waa kaa ma haddana waddanka ilaahay wuu ii furin oo waxay haystana ma laha caqabada oo si farxad leh aan ku noolahay markay meel barwaaqana waa iska joogaa caqabadii wilaayada dhexe timid walaayad ahaan waxaana imaaday meel ammaan leh waxay oo ninkii halkii nin oo mas-uula matiimari mase oo qori lala daba tagan yahay oo staff loo yeelay hadda meesha waxaa istaabla iska daya anigii oo qorya la imaan intaa qoryahan noo dhiibi ayaa meel banaan iska istaaganaya oo maaragtay dacii dadkii dhan noo imaadan oo dadkiin hal qori wataana keliya qori wadanaa waxaas oo aamin waxa laisku aamin laisku aaminsan yahay oo amniga sugaya waayo meeshaan meeshii- asxaabtii aad kaga soo tagtay meesha ka waran meeshaan kaga sotay iyada oo maalin laba iyo toban diyaari kaamara ay wareegayaan baa laisku aaminayn marka waa gaalo gaalnimada si- gaalnimada sideed oo dhan ninkii gaalka ah diin ilaahan ku xirnayn naftiisa inuu sugay dhaqan ku badbaadiyo iyo doonaya ilaahay baad badbaadiy laakiin ninka diinka ku dhaqma naftiisa cabsi iyo waxba kama waxaas kama welwelo geerina kama cabsada markii iyaga geeri way ka cabsadaan markii xagga geeri waan ka cabsanayn laakiin hadda maanta waxaan dareemay farxad oo maaragtay waxay isdawtaagnaadii iyo waxaan cabsanayn oo qori ku dheganaanin oo meesha geedkii dhufeesa ku jiri jirin waxay ma jiraan meeshaan nin waliba geedkiisu iska harsanaya nin waliba meeshuu doono iska maraya asxaabtii aad kaga soo tagtay buulxaaji maxaa ugu baaqaysaa asxaabtii buulaha jankaga soo tagay waxaan u baaqayaa inay soo ilaahay horta ilaahay inay soo laabtaan marka hore marka ka bacdan mujaahidiin inay u imaadaan oo is soo dhiibaan oo si farxadda loo soo dhiibay iyagana oo dib ay ugu laaban oo gaaladaas ay iskaga soo baxaan aan u baaqayaa meesha si farxadda loogu soo dhibaynaya magacay miili raysraad maalherada leere way kuma tahay ciidamada jubbaland daraawiishta muddo sagaal bilood ee tababarka jari tababarka in dhammaaday muddo tumii koo baryaha la noolay intaan guriga hagaaday hase ku tahay mujaahidiinta hagaalma insha allah een meelaha raaw buulahaaji markuun haddaa ku gahay mujaahidiinta hagaalma insha allah weligeyba maka kalsoonayn hadda haddana mujaahidiin la rogiyad iyada lahnay dhawaa maasha allah alxamdulilah guraca kee oo beerlaabe yala kuwa kuuriyaan cusub way in lacagay maasha allah alxamdulilah asxaabtana kutay ma erlaay ay miilas bal cadaalad arro wal shakil arro ma yaala marka een mujaahidiinta ka beeraas in erlaay
magacayda axmed saxanimaad waxaan ciidamada jubbaland kusoo biiray bishii sagaalaad laba kun labaatan iyo saddexdii muddo sagaal biloodan ku jiray tababarka ciidamada daraawiishta guddada burjeexa gaar ahaan waxaana kasoo tegey tuuladii buule xaaji ilaahuna toobad keenay alxamdulilah ilaa maas kale waa garta axmed halkee aad ka raacday ciidanka ridada jubbaland waxaan ka raacay waxaa laga soo qaaday puntland degmada carmo laga soo qaaday marka wakaasoo waxaa lay sheegay hay-ad iyo waxaa iyo awood qaybsi waxbaa lay sheegay si daraaddeed uga noqon weyde jubbaland waxaan leeyahay inta ku jirta waxaan ugu baaqayaa iskaga soo tagto inta ka dambaysana waxbaynu ku degdega maan leeyahay waxaan la imaaday qoriya farqasnoodeed aadna waa nagu mahad celinaya si liisoo dhaweeyey waan lilacageeyey alxamdulilah ilaa maas kale waan iska raaxaysanayaa waxaan iska jir waxaanba dareemaya nolol fiican iyo farxad baan dareemayaa iyo anoo diinta kusoo biiray dad culamaa u imaaday magacaygu waa cabdi buule xasan oo ka tirsanaa ciidanka jubbaland gaar ahaan guutida barjeex oo ka soo islaamay oo isku soo dhiibay muslimiinta oo haddeertaan ka mid ah muslimiinta oo ku nool kolley meelahooda kala duwan marka waxaan leeyahay nimankii iga dambeeyey waddo xun baad ku socotaan ma fiicno waddadaad ku socotaan waxaad ku dhammanayso adood garanaynin waxaan leeyahay meeshaas nolol mataala joogitaanna ma lahan sababtoo ah waddada saxda ah maadaama hadaad haddaad jihaadu fii sabiililaahi aad ku joogin meesha iskaga soo tag baan dhihi lahaa nimanka la qalday kolley intii iga dambaysay waxaan leeyahay ilaahay ha u tooba keenaano insha allah waxaan leeyahay ilaahay ha u tooba keenaano walaalaha muslimiinta isku soo dhiibaan aan leeyahay waxba liima helin qorigayga maaragtaa qoriga boosh aka baan la yimid kolley qorigan waa la ii lacageeyey waxa dhibaataa laigu sameeyey haba yaraatee lama arko gacmo furun baa laigu soo dhaweeyey si bani aadanamaa lii qaabilay marka saan ilxuna id ugu fiirisay hataa ma jirto dadka waxaa laga dhaadhiciyaa markay jawaab loo soo galo in la gowraco marka dadkii naga horreeyey dadkii soo tegey marbaa dad looga sheekeeyey dad baa layidhi waddadaa lagu qalay waxaasoo dhan waa been qalitaan iska daayay hadal xun hataa id ku dhehaysa ma lahan cidda iga dambaysan baankaas u daraya waxaan leeyahay nimanka la qaldayow waddadaas aad ku jirtaan waddo fiican ma ahane toobadu way furun tahaye toobada u kaalayaan leeyahay magacayga waa maxamuud cabdullaahi ibraahim oo ka tirsanaa ciidamadii oo lagu soo tababaray dugsigii akademiya guutadii barjaax maanta alxamdulilaah waxaan kusoo macnaha isku soo dhiibay walaayada islaamka waxaan waxaan u sheegayaa dadka ku jira ciidamada ridada inay iskaga soo baxaan waxyaaba ay ku jiraan qaladka iyo dembiga iyo ilaahay ka go- ay ku jiraan inay iskaga soo baxaan baan u sheegayaa aniga waan yaa waxaan la imaaday qori iyo boosh oo dhammaystiran oo kumbuda oo ba'diisa ah walaayadu way soo dhaweysay aad iyo aad bay soo dhaweysay waxaan macnaha bismillaahi raxmaan raxiim magaagay meyli rey beesh maxamed cabdiraxmaan oo ka tirsanaay ciidamadan oo jubbaland daraawiishta ah guutada barjaah oo daraawiishta ah ciidankan hakutabii ahaa buulahaj buulahaj dhubukaanti daahiri ilaa hadda dhaxdee tume afar maalmood amal gurigan wadadi meeqaa ku jirteen dhibowga dhibowga sagaal bilood sagaal bilood kubacda intii guriga nahay soona tume afar maalmood ahayd oo walow islaamka hana iska dhiibin tume afar maalmood anoo shaqeeyayaa isgoos oo miil oo duur ee ka tirsanaya isgooskan oo buulahaji gadaalshe ee ka qoranay oo miilo iskugu qoranaa shaqeeya noo meel raha isu hogaha iyaalka wal intii habaheanga hagoosadeanga walow islaamka hasku dhiiban lama halhamin ilaa moole haytiba nin hakudambay hakudawbahay anin kudaba koy maasha allah safaylenah nin dhawaay alxamdulilah saadan filadaan wal kasta intii aragtay aada lugtaada iyo handhoogaada kuka aragaaso intaadan deg degnay faylaanu kubilaamoy ku aaminsanaynay magi gorig hataa ada indhaseeto intii laka gooryaw laakis maka aragna dhibaatadaas laka sheegay alxamdulilah gurigiina way ning la-agay wa-adina way dheregi iyo waxa u sheeg qofkii ilaahay si uga anfac bal intii haddi ka ba'daena bayragaan iyo adduunyadaanoo babalaaya asana mayla raa'isu yaa intii unuka shaqayso noo fadaana baadiidaan waalidiinta weysiduna hanshibnu meel kale hadita ma ee kale hubo ee kale aan lahaa warwareeg ee mala maanta maxaad dareemaysaa farxad iyo alxamdulilah waxa ana hadda iga maqano maanta oo aan oo inta iladkoo ka jarta ana raw mala
asxaabtii aad kaga soo tagtay buulahaaji asxaabtii buulahaaji ana kaga soo tagay haas haas kukudbaha aan dhihi lahay saaxiibkayga marjisay roge haas kukuta waan isiisay muslimiintaas iska soo dhiwanaa ayagoo halaal ah oo salaada towbadooda la aqbalayo inaad dhintaana fiican magacay waa yuusuf maxamed salaad waxaan ka tirsanay booliska jubbaland in badan aan ka tirsanay muddo lix sano maanta ilaahay u toobadkeen oo islaamkan usoo noqday insha allah si fiican lii soo dhaweeyey alxamdulilah ku maadsan wax dhibaato ah wax kale maana arkin waa gartay yuusuf waxaad ii sheegtay inaad ka tirsaneyd ciidanka ridada jubbaland muddo lix sano wax yar maahan halkee ayaad ka raacday marka hore waxaa laga qoray kismaayo walaal kismaayo laga qoray marka meeshaas ka jaweeba waa gartay ciidanka magaalada ayuu ka shaqeeyaa oo dhibaato ayuu ka geystaa bal ka waran maleeshiyaadkan booliska ridada iyo dhibaatada ay shacabka u geystaan in badan dadka telefoonada iyo waxoo dhan markii mushaarka awayno dadkan telefoonada ka qaadanaynay oo dadka shacabkan ku soo noqonayna marka waxooda meel markaa loo dacwoonaya markaa malaanba haddaa dacwootayna kii shacabkan baa la soo xiraya marka marka lix bilood toddoba bilood markii boqol doolar la siinayo wixii marka nagu adkaada marka telefoonada wixii aan qaadanayna marka dadkan ku soo noqonayna marka xaafadii dadka shacabka marka waxooda ka qaadin hadday soo dacwoodaanna wax dacwooda qaadaya markaa ma lahanbo kii markaasna soo diraybo asigaa qaadka waxa uga qaadin lacagti asaa qaadka la cunaya yuusuf mujaahidiinta weeraro ayay qaadaan oo cagmarin ah adi baraha bulshada ma ka daawataa weerarada anaga haddaa isgoosfirantaa bumaala lagu soo tuuray dhibaato badan iyo kismaayo waa xaaladeed alhosahal waani anagoo haddaa meel joogna bumaa lagu soo tuuray dhibaato haween kasta ma seexano wax un baan loo geysanaa haween kasta cabsi ama usaaxno kaba haddaa meel fariistin bam miinada meel lagu gelinaa haddaa laba qof meel isla imaataan xabad siyaada kala qaadanaysan bumaa lagu tuuraybo dhibaato haween kasta ku seexanay kawaran marka weerarada aad daawatay adi maxaa ku aragtay cagmarinta bismillah weerarada meel kasta rag saaxiiba annahay raggaa isla joognay wax dhan way ku dhammaadeen oo markaa lasoo qaaday weerarada janaac cabdallah ka mid ahde baarsuguuna ka mid ahde meel kasta markaa mujaahidiinta waxay kusoo qaadaan rag asxaabteedii raggii booliska iskaleen baa ku dhiminaya kii u dambeeyey baarsuguuna saddex oo boolis ku dhimata kuwii kale ciidan kale ahayeen oo booliska ahayn kuwii kale waxay ahayn ciidan kale ahayn markaan anigaa garanaynay axmed iyo cusmaan iyo faarax lakala dhahay waa kaa askara booliska booliska isleehnaybo rag saaxiibaa isleehnaybo inta kale kuwii kale oo meesha ku baqtinaya daraawiish iyo federal laakiin saddexdaas oo meesha ku dhimataa boolis biska ahay inta kale daraawiish ahayn waa kaa hadda cabsi iyo dhibaato haweenkaas lama seexdo wax lama qabsan karo dhibaato iyo walaac unbaa wax unbaa ku saara adigi haka hadda alxamdulilah waa ka reestay hadda wixii dhan aa soo marnay haweenka si fiican u seexanaa friish wax dhibaataa ma lahan gacmo furan lagu soo dhaweeyey amni ilaahayaa ku mahadsan alxamdulilah asxaabta waxaa ugu baaqayaa wixii awalka dhan aaminsanaa kismaayo markaa jooga inay been tahay oo al-shabaab wax bay gowracdaa wax baa la sameeyaa waxaas inay been ka tahay aniga beeninaya oo si fiican liisoo dhaweeya ayagana waxaan leeyahay haddaad isoo dhiibtaan oo islaamka aad kusoo dhiibtaan in sidoo kale idiin soo dhaweynayo في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaan caawa ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu